shir degdeg ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo roobaba mahiigaana ah oo la filayo in ay ka da'aan qaybo ka mid ah jubbaland gaar ahaan degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta ka qabsoomay xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland shirka waxaa shir gadoomiyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland waxaana ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha jubbaland agaasimaha guud iyo wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ah waxaana shirka lagu lafaguray diyaargarowga looga hortegay dhibaatada ka dhalan karta roobabka iyo daadadka la saadaaliyey marka uu shirkaas oo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud shirkaa wuxuu ku saabsanaa arrin deg deg ah oo emergency ah oo runtii waxa weeye ku soo kordhay deegaanada jubbaland waxaa jiray runtii maalmahan soo baxaya saadaal sheegaysa inuu dhici karo fatahaad iyo roobab dabaylo wata oo ka di'i doona deegaanadan gaar ahaan xeebaha si gaar ahaanayna degmada badhaadhe loo badinayo inay u badnaani doonto laakiin ay dhici karto inay dhammaan deegaanado dhan wada saamayso jubbaland saadaashaasi oo maalmahanba soo baxaysay way muuqatay way muuqataa hadda saadaasho waxa weeye calaamadaheedii kismaayo maanta waxaa ka da'ayay ilaa xalay ka da'ay roobab ilaa shalay waxa weeye daahayay sidaasoo kale degmada badhaadhe sida ay nagu wargeliyeen maamulkii degmada iyadana roobab xoog badan oo dabaylo wata ayaa ka da'ahaya waana sidii ay saadaashu sheegaysay oo saaxiibada iyada waxa weeye aan ka wada shaqaynaynay ee arrimahaasi ay waxa weeye aanu xogta ku helaynay inay roobab dabaylalo wata iyo ay ka imani karaan xagga badda ka imani karaan deegaanada ku dhufan karaan arrintaasi way muuqataa taasaanu isugu nimid maanta halkan inaynu waxa weeye ka tashanno waxaa muhiimaddu inaanu isu xogta isweydaarsanno kadibna aan u diyaar garowno si looga hortegi lahaa waxqabad loo qaban lahaa looga wada shaqayni lahaa saaxiibada aan waxa weeye wada shaqaynay hay-adaha iyo hay-ad iyo hay-adaha dawladduba arrintaasi sidii waxa weye ugu diyaar garoobi lahayd meel fiican baa la isla dhigay waxaan isla garanay inaan arrintaa ka wada shaqayno si deg dega inaan u samayno waxa weeye qiimayn ilaa hadda roobabka da'ay ama xaaladaha muuqda iyo waxa imani kara iyo deegaamada ay dhici karta inay saamayso sidii waxa weeye dadka ah loogu wacyigelin lahaa arrimahaasaana waxa weeye maanta halkan isugu nimid waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala daaq u jeediyo dadka deegaanka reer jubbaland dhammaan gaar ahaan dadka ku nool xeebaha gaar ahaan dadka kusii nool degmada badhaadhe oo hadda ay u badan tahay qayladu u badan tahay inay digtoonaadaan inay feejignaadaan inay is-ilaaliyaan roobabka haddayna ku da'ayay ilaa xalay ilaa shalay ka da'ayay way sii kordhi karaan waxay la imani karaan dabaylo waxyeelay keeni karaan qof walba waxaa la rabaa insha allahu tacala inuu digtoonaado inay dadku iska ilaaliyaan meelaha hoose ay biyuhu waxa weeye saamayni karaan oo ay u guuraan oo ay u wareegaan meelaha waxa weeye sarreeya ee aan waxa weeye khatartu ku yar tahay ama dhibaatadu aysan waxbay ka soo gaari karin ilaahay baana weydiisanaynaa inuu naga yareeyo inuusan dhibaato nagu keenin inuu waxa weeye khayr nooga dhigo deegaamadaas waa deegaamo runtii waxa weeye baahi badan oo xagga biyaha iyo arrimo badan ka jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in roobabkaasi laga faa'idaysani doono xagga beeraha iyo dhinacyo badan looga faa'idaysan doono taana waxaan leenahay marka dadka waxa weye digtooni qaata waxaan sidaas oo kale baaq u diraynaa hay-adaha saaxiibada nahay deegaamadan waxaa waxa weeye ka da'aya roobab waxaa dhici karta inay waxa weye roobabkaas sii siyaadaan waxaan rajaynayna insha allahu tacaala in wixii gurmada la hayo iyo wixii la diyaarini karay in la diyaariyo inaan ka wada shaqayno si dhow nooga wada shaqayno